ciyaaroon ku bilaabdeen degmada Baraaba ee gobolka Shabeellada Hoose iyo waliba agaasimay xiriirka bulooniga lugta ee degmada kaasoo lankamaga daray Abuubakar Maxamed Bakarow ilaahay naxariista weliba uusan ku mid ahay dadkii ku qiib qaaday horumarinta ciyaaraha Baraabe furitaanka kulankii Nguhure iyo weliba ku qiib galay maamulka degmada Baraabe xiriirka bulooniga lugta taageerayaalka kooxo koobkan wada dheeli doonaan iyo qaybo shirkidisan ee bulshada magaalada madaxda xiriirka bulooniga lugta degmada Baraabe ayaa marka hore ku hadaleen muhiimadda koobkan lan bilaabay waxaa halkan aan ka furaynaa koob aan ugu magac darnay haliyey weyn oo naga baxay haddaan nahay bahda isboortiga oo magaciisa la yidhaahdo abuubakar maxamed bakarow allah u naxariista jannada fardoos allah ka waraabiyo ninkaas kadib markuu cayaaraha ka fadhiistay wuxuu ahaa nin muwaadin ah oo kaalmeeya masaakiinta ku nool degmada baraabe isboortigana kaalin weyn ilaa iyo hadda gacanta uu ku hayay marka waxaan leenahay walaalkeen oo naga tegey janna firdows allah ka waraabiyo gudil wuxuu ahaa nin halyey weynaa ah dhinaca isboortiga daldho iyo dhinaca oo masaakiinta inuu caawiyo dhinac kasta insha allah waxaan rajaynaynaa beddelkiisna mid kale noo soo baxo iyo mid oo macnaha asiga mitli doona gudoomiyaha degmada baraabe ee duuqa magaalada cumar sheekh cabdi iyo waliba uuse ku hadalay furitaanka koobka ciyaaraha walina uuse markaasi la hadalay kooxa usocona kaboori intiiyo sifaylan iyo ciyaarana ka maamul ahaan uuse ballan qaaday intii markaasi la dhisi doona garoonka balooniga lugta ee degmada baraabe garoonka kubadda cagta ee degmada baraabe ee runtii maanaan ka daahfurayno isdhexgalka bulshada oo ugu horeeya maanaa bulshada maanaa ciyaartooyda oo koobka ugu bilaaban doono maanaa degmada baraabe waxaana sharaf noo tahay koobkan waxaa loogu magac daray halyeey muwaadin soomaali ah oo khaasatan oo u dhashay degmada baraabe muwaadinkaas oo ahaa in badan oo isboortiga ka soo shaqayn jiray marxuumkaas ayaa maalmahan oo naga mootaysan yahay oo dhintay waxaa loogu magac daray marka tan bahda isboortiga ayay soo qabanqaabiyeen oo inay ugu magac daraan koob oo mana socon doono muddo oo asaga maanaa lagu xusi doono hadduu ilaahay kala noqdo oo lagu xasuusan doono maadaama maanaa haliyey isboortis ahaa waxaan kaloo u mahad celinayaa bahda isboortiga ee run ahaantii bahda weyn ay ka soo shaqeeyeen muddadan ay wadaan isdhexgal bulsho oo runtii oo annaga ku rayaaqi doono isdhexgalkaasna waxay maanaa sharaf u tahay baraabe keli maahane deegaanada hoos maadaan kulli maanaa sharafay u tahay waxay kaloo sharaf u noqonaysaa wasaaradda isboortiga iyo dhallinyarada maanaa sharaf u noqonaysaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa keliya dhallinyaradii ayadana ka soo shaqeeday sidii maanaa isdhexgalka bulshada ee runtii maanaa ay ugu shaqayn lahaayeen waa xasuusanaa muddo saddex sano ka hor ee garoonkan baraawe waxay maanaa ay haysan jirtay dhibaatooyin runtii maanaa uusan haynin maanaa dhismo uusan helin aniga maamulkan aniga oo maanaa ugu horeeyey isboortiga intaa imaanay waxaan u doorbidnay dhallinyarada see fursad u heli lahayeen waxaa maanaa u doorbidnay marka in la helo garoon ciyaareed in la helo garoonka waa ka mari dhalinay haddana waxaan diyaar u noqonaynaa hadduu ilaahay kana haddaan maamulka degmada baraaw nahay horeyna maanaa ugu dhaqangelinay inay garoonkan yeelato garoon caalami ah ay noqdo garoon roog ah ay noqon doonto hadduu ilaahay karaa noqdo annagoo weliba la kaashanayno bahda isboortika bahda isboortiska ee dibadaha iyo dalka maanaa ka dhisana maanaa la kaashanayn hadduu ilaahay karaa noqdo wasaaraddan waxaan ka codsanaynaa waxay naga kaalmeyn karto inaa naga kaalmeedo hadduu ilaahay karaa noqdo waxaana rajaynaynaa wejigan koobkan hadda lagu ciyaarayo koobkiis labaad inay maanaa isboortiska wax iska bedeli doono hadduu ilaahay karaa noqdo